dhinaca kale maamulka jubbaland ayaa ka hadlay sababaha uusan uga qaybgelinin shirka looga hadlaya arrimaha doorashooyinka ee uu ku baaqay madaxweynaha xilku ka dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyagoo shuruudo ku xira ka qaybgalka shirkaasi wariyaha v o eda ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad ayaa arrinkaasi ka waraystay wasiirka warfaafinta jubbaland injineer cabdi xuseen sheekh maxamed
marka xaaladaasi dhacday xaalad shir la aadi karo amaba laga qaybgeli karo ma ahayn mid annaga keliya dhinac walbay ahayd marka taasi waxaan leenahay hadda waa dhibaato weyn oo dhacday bay ahayd ilaahay intaa nagaga koobo waanan ku baaqnay in si deg dega markii arrimahaasi loo xalliyo oo madaxweynihii hore iyo dowladda federaalkuwa raaligelin ka bixiyaan dhacdadii xamar ka dhacday in laisugu yimaado shir meel amni ah oo lagu wada kalsoon yahay lagu qabto waan waan ka hadalnay arrintaa baaqana jubbaland way ka jeedisay marka waxaan leenahay diyaar baanu nahay naga goob walba oo amni ah amnigeedu sugan yahay in lagu qabto shirka wasiir shirar hore oo waxaa jirta muqdisho lagu qabto oo arrimaha doorashooyinka looga hadlay maxaa shirkan ka duway shirarkii hore ee aada leedihiin shirkani amnigiisa hala xaqiijiyo oo ah lagu qabto goob amnigeeda laysku halayn karayo shirarkii hore muxuu uga duwan yahay xaaladda xamar ma ay sugna waad ogeedeen dad shacaba ay ku dhinteen laguna weeraray midoogii musharaxiinta mudaharaadyadii biisfulka ahaa qabanayay nabadeed marka dee laiskuma hadlayn karayo cid tegi karaysa ma jirto meel saas waxaasi ay ka dhacayaan oo sharcigii hoos uu maray oo xoog iyo muqoonin iyo ciidan iyo ay gaadhay meel shir lagu qaban karayo ma aha haddii aynan beesha caalamku meesha ay degan tahay xalana iyo meelo lamid a aan lagu qaban karin oo dee nabadgelya oo damaanad qaad u baahan ayaa lagu qaban karayaa uun haddii kale dee wixii dhacay cid walba way ku dhici karayaan cabsidiinu ma dhinaca al-shabaab oo amniga xaggeeda uga baqaysaan mise dowladda dhexe yaad ka baqaysaan maya baqdin ma jirto waxaa la raadinayo waa inuu shirku miro dhalo meel amni a lagu qabto saamilayda iyo siyaasiyiinta suulna ay dareemayaan meel amni a marka uu shirku dhacayo beesha caalamkuna ay joogto waa inay meel nabadgelya ay tahay haddii uu madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday uu dhihi lahaa anaa shirka hoossigaraynaya dee dhacdadii sagaal iyo tobankii february dhacday ayaa makhraatigeedu hadda ahaa oo dhiiggeedu uu qoyan yahay marka suurtagal ma aha taasi lamana dhegaysanaya laakiin waxa ka bedelan waa in la keeno
dhowr jeero hore ayaad shuruudo ku xirteen arrintii gobolka gadowe ayaa laisla ogaa sidoo kale hadda waxaa jirtay in warqad kale aad soo saarteen oo haddana aad shuruudo aad ku xirteen shirka muqdisho la isugu tegayo lagu baaqay marka soo laysma dhihi karo jubbaland dana kale ayaa u qarsoon maya laysma dhihi karo aadanow sidaana ma aha jubbaland iyadoo aynan cidna soo jeedinin ayay soo jeediyeen shirkii dhuusamareeb annagii puntlandba waan soo jeedinay kadib oo madaxweynuhu uu ka soo tegay shirkii isaga oo meelo fiican maraya oo gabagabaa haddana waa tii lagu baaqay garowe garowe puntland way ka cudur daaratay xamar baan annaguna ku baaqnay iyo meelo lamid a lama yeelina guddigii technicalkii baydhaba loo diray waan yeelnay marka hal dhinac fiirinina dhinaca annagu waxaan u aragnaa inay mar walba bositivitigu uu aada u wen yahay oo annagu aan soo dhaweyn wadno oon tanaasul wadno ilaa haddana aan sidii rabno inay soomaaliya marxaladan ka gudubto oo marxalad fiican u gudubto cidan aan u gudbaynin u baahnayd in aad waraysataan aadna wax badan ku sheegtaan waxay ahayd madaxweynaha xilkiisu dhammaaday iyo xafiisyadiisa iyo wasaaradihiisa oo aada weydiisaan sababta ay waxaana u dhicin sababta ay waxaana u hortaagan yihiin sababta ay marka ma aha qolyaha hore socodka ay wax walba ka tala haddadan waan ku baaqnay february nineteen kadib shuruudahan aan soo saaray waxaan ugu baaqaynaa in sidii miro wax ku dhali lahaayeen shir miro dhal ah uu u noqon lahaa in nala wanaagsanaatay in ay dhacdadii dhacday raaligelin buuxda ka bixiyaan ee shacabka soomaaliyeed ee dhiigooda ku daatay oo mudaharaadayay oo ciidamadii dalka lagu weeraray saamileedii aad arkayseen ee ordaysay prime ministerkii waddanka ugu dambeeyey ee roobla ka horreeyey khayre oo orda iyo cabdiraxmaan cabdishakuur waad arkayseen iyo raggii la midka ahaaba oo xabad lagu weeraray marka su-aashu idinkama jirta dhanka jubbaland iyo meelo lamid ahee meesha idinka jirta waxaan u malayn access ooma helaysaane laakiin dhinaca annaga aanu ka jawaabne waddanku waa inuu marxaladan ka baxo si uu oga baxana waa in meel trustful oo amni ah la helo oo saamileedoo dhan wada timaado loo wadana siman yahay shuruudahaasi wixii damaanad qaadi lahaa fulinteedana la helo waa sida masiirka saxda ah ee niyadda ah ee cid walbana ay garanayso inuu ku suurtagelayo laakiin iska shir iyo iska dheh iyo iska qor waxba ma tarayso waxaa ka dambayn february nineteen baa ka dambayni wasiir warqaddii u dambaysay aad soo saarteen shalay waxaad ku xusteen in saamilayda siyaasaddu ay ka soo qayb galaan shirka dastuurku maadaama idinku dastuurka aad ku doodaysaan ma ogolaanaya inay ka qayb galaan taas ummadda oo dhan bay u taallaa iyo dadka qabanqaabin doona iyo sida laakiin annagu talan ka dhiibanay taladanadi weeye waana tii u fiicnaysaan u aragno aana isleenahay waddanka wuxuu oga baxayaa dhibaatada uu hadda xaaladda uu ku sugan yahay waxaana rajaynaynaa in la qaato talooyinka aan soo jeedinay si fududna ay ku dhammaan doonto aan u soo jeedinaynaa waxaa keliya hadda maanta lagaga bixi karo maadaama isjiid badan yimid in ay beesha caalamku shirkan inagoo isheedgarayso dadka beesha caalamka diidan waa dadka doonaya inay wax qasaan oo wax maroorsadaan oo wax laayaan oo xoog wax ku haystaan laakiin intaasay soo wadeen oo soo caawinayeen soomaali oo ay investgaranayeen oo kharashkooda ku bixinayo caawinaya yaan la diidin ugu dambayntii marka goormaad shirka ka qayb gelaysaan markii lagu dhawaaqo oo xaaladaha la helo gartay ka iyadoo kooban marka taa macnaheedu waxa weeye sidaa rabtaan haddii la u dhici weydo in aydan shir ka qayb galayn meelo badan oo aan rabnay oo sidii u dhici waayey baa jira oo aan ka qayb galnay ma ahayn annagu meel keliya ku dhegannahay tala naga badan oo naga fiican hadday imaato waan raacaynaa kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee jubbaland injineer cabdi xuseen sheekh maxamed oo u warramayay wariyaha v o e da ee kismaayo aadan maxamed salaad dhinaca kale maalintii shalay ayay ahayd markii madaxtooyada soomaaliya ay soo saartay war murtiyeed ay ugu baaqaysa maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland inay ka soo qayb galaan shirka ka socda magaalada muqdisho ee lagu dhammaystirayo heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar